hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa gaarsiisay daawo isbitaalka danta guud ee degmada xarardheer ee gobolka muduga daawooyinka la gaarsiiyey isbitaalka ayaa waxaa loogu talagalay in loogu adeego shacabka ku nool deegaanka si looga xaqibtiro baahida daawo la-aaneed ee ka jirta deegaanka agaasimaha guud ee isbitaalka degmada xarardheer ee gobolka mudug ayaa waxuu faahfaahin ka bixiyey daawada lasoo gaarsiiyey isbitaalka waxaan galabta halkan isugu nimid xoogaa daawo ah oo ay noo soo dhiibtay hay-adda sodma oo uu nooga xiriirinayo wasiir culusow iyo gabadhan maxaa la yidhaahdaa xubbi sitey waa ka mahad celinaynaa daawooyinkana soo gaarsiiyeen waa aad iyo aad waa dad oo runtii hay-adda waa ka sugaynay intaan iyo in ka badanba waa ka sugaynay horey waa noo soo booqdeen waa ballansanayn laakiin waa naga soo daaheen haddana waxa weeye waan helnay waa daawadan inta noogu taal waana insha allah daawadan rabno inaan uga faa'iidayno dadka degan deegaanka xaradheere anigoo ah agaasimaha cisbitaalka degmada xaradheere aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa cid kasta oo wax nagu soo siyaadsana waa runtii waa ka waa ka waa ka abaal celinaynaa insha allahu oo dadkooda soo xusuusta